عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التيمم للوجه والكفين هو الواجب المجزئ التيمم تيممkii la tayamumayay lilwaji wejiga iyo walkafayni labada kaf maha gacmihii oo dhan ila diraacayn maha ilaa labadaa kafuun intaasun ciiddii ama saciidkii la marinayay ee lagu masaxayay kaasi huwa alwaajibu lmujsiu intaas ba ah inta waajibka ee ruuxii ka gudaysana tayamumkii bal ama ha noqdo tayamumkaasi bedel waysadii ha kaba noqdo ama bedel ha ka noqdo maydhigii ha kaba noqdo ama xubin xubnaha ka mid a oo dee ama nabar ku yaalla daraaddeed loo maydhi kari waayey weyse ahaan ama qasri ahaan bedel isaga intaa tayamumku ha kaba noqdee bal wixii ruuxa kaba gudayay waa wejiga iyo labada kaf sheekhu uu jasmiyey raximah llahu tacaala oo halkan istifaamiyo muu soo dhigan waayo khilaafku aad buu u wan yahay waana khilaaf shahiir ah laakiin marka la eego dee iyadoo khilaafku xoog leeyahay haddana daliilka meesha kuba yimi ah daliil sariixana aadna uga xoog badan ayuu sheekhu raximah llahu tacaala uba jasmiyey marka wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa xajaaju qaala ahbaranaa shucbatu qaala ahbarani اlxakamu can darin can saciid bni cabdiraxmaan bni abza can abiihi qaala camaaru bihada xadiidkii aynu hore u soo marnay weeye casharkii hore aynooguba sugnaa waana xadiidkii qisadii dee camaar iyo cumar ibnulkhadaab iyo kol iyagoo maqan oo dee waxa weyaan sariyo kuba sugnaa intay janaaba kuba timi ay bal dee ijtihaadkoodna uu kala dunaa marka sheekhu dhowr goor buu imaka halkan soo celcelin doonaa xalay waxoogaabay inoo ahaydoo qisada dee waxa weeye walow iyaduba aanay halkaa aada uba dhammayn waxa weya waa taa uu inoo soo sheegay casharkii halkii inooguba dambeeyey buu ahaa iminkana riwaayaad xadiidkaasi leeyu weliba ikhtisaarinayo ayuu soo dhiganayaayo laakiin waxa ku sugani uu yahay uun qadarka la tayamumku inuu noqonayo wejigiiyo labada kaf marka wuxuu sanadku waa dadkii aynu soo marrayoo dee laga bilaabo shucbo iyo inta ka dambaysaba xalayba waynu sanadkan ku soo aragnay waana inta soo noqnoqon doonta marka sheekha bukhaari baa isbedbedelaya oo xajaaj ibnu minhaal ayaa imika halkan bukhaari xadiidka uu kaba warinaya marka qaala camaarun bihaadana wuxuu leeyahy qaala wuxuu yihi camaarun camaar bihaada kolley waa siyaaqii inaga aynu soo bararayba ee waa arrinkan ah tacliimtii ficilkuna way ahayd oo rasuulkii ilaahay baray oo wejiga iyo labada kaf inuu tayamumku yahay ayuu camaar riwaayadiisa uu kuba dhiyay waana si rasuulka ilaahi inoogaba soo naqliyay tacliim ahaan wadaraba shucbata haddaba shucba isagoo bayaaminaya tii bihaadaadii ayaa wuxuu ku dhuftay biyadayhi labadiisii gacmood waa labadii kaf uune alarda dhulkuu saa ugu dhuftay uma adnaahumaa uu dhoweeyey min fiih ee waa shucbana suu xakam iyo ciddii ka sarraysayba riwaayadu ay kuba timi rasuulka ilaahayna sidan xalayba soo marnaybana ficil ahaan buu ku tusay waxa uu yeelayo oo tacliim taas bay ahayd haddaba uu dhoweeyey labadii kaf min fiihi afkiisu u dhoweeyey dhoweyntuna waa tii aynu soo marnay baabkii hore ee uu yidhi hal yanfukhu fiihima waa isagoo boodhkii fudaydintii daraaddeed afkii kuba dhoweeyo afuufayo we uma masaxa uu masaxay labadii kaf weja wejigiisiiyo kafayhi wejigii iyo labadii kaf buu kuba masaxay bal waa riwaayadan waan haynaa waana tarjamadu wixii bal uu soo dhigtay ay nooguba sugnayd laba dariiqna ama kolley waxa weeyaan mutaabacaya dariiqna uu ka dambaysiinayaa sanad kale oo wuxuu uhi waqaala nadru akhbaranaa shucbatu can ilxakami qaala samictu daran yaquulu can ibni cabdiraxmaan ibni abza qaala alxakamu waqad samictu min ibni cabdiraxmaan can abihi qaala qaala camaarun matigii noomu soo dhigan oo matan waa kii hore marka nadr ibnu shumayl waa imaam kolley xagga luqadana imaam ku ahaa xadiidkana dee waa nin aada iyo aadba u wariya bal markaa bukhaarina sheekhadiisa ka mid maahae mucallaq weeye lafdigani muslim baana sanadkiisa dhammeeyey oo isagoo mawsuula dariiqa nadri isagu kitaabkiisa ku soo saaray haddaba xajaaj siduu uga warinayay shucba ayaa maantana nadr ibnu shumayl baa kaba wariyey sanadkuna waa kii hore laakiin in yar baa riwaayada nadri ay la dheertay riwaayaadka kaleo wuxuu ihi xakam samictu daran yaquulu isagoo dee dar ibnu cabdilaahi yaquulu macnaa yarwi un weeye kaba warinaya can ibni cabdiraxmaan ibni abza waana saciidkii dee imakaba inooguba sugnaa markaa qaalaalxakam waa ziyaada nadr riwaayadiisa ku sugan xakam baa wuxuu yidhi waqad samictuhu waan maqlay xadiidka min ibni cabdiraxmaan can abiihi in cabdiraxmaan oo saciida waan ka maqlo abihi ka warinaya oo riwaayaadkan uu aada u soo yar celceliyey lixda goor uu soo celiyey xakam dar buu ka warinayay darna saciid ibnu cabdiraxmaan can abiihi riwaayada nadri maxaa ku timi isagoo xakam sheegay inuu xadiidkaa dar ibnu cabdilaahi kaba wariyey ayaa wuxuu sheegay inuu saciidna la kulmayba ninkan isagu uu kasii warinaya dar ee saciid ibnu cabdiraxmaan inuu la kulmo isagaba kaba maqlay isagoo aabbihi ka warinaya oo dee taasna waxay tahay uun markii hore dar ibnu cabdilaahi buu xadiidka ka maqlay laba kulmay dib buu ula kulmay saciid markaasuu kaba maqlay laakiin haddana waxa badan malaa riwaayadiisa ayaa amaha ka dheeraato ama aada hauga dee marka leega siduu u dabdiyay ha uga badnaatee ruwaadda badankoodu nadri siyaadadiisa mooyaane kuwa kale oo dhammi dariiqii dee dar unbay kagaba wariyeen xakam dadkan kala duwan mar ruwaadan aan arkayno ee laakiin waa kan oo dar isagoo xadiidka ka wariyo saciid oo sheekhii darna xadiidka uu kaba wariyey qaala qaala camaarun waa xadiidkeennii hore xadaثna سlayman بن xrb qal xadaثna شhucbaة can الxakm can dari can ibni cabdالرaحmaan ibni absa can abihi anahu aabbaha cabdالرaحmaan shahida wuxuu u joogay oo uu xaadiray cumara cumar walxaal qaala lahu camaaru camaar uu ku yidhi iyadoo dee su-aashaynu soo maray la weydiiyey oo uu cumar jawaabtiisna ahayd ma tukanayo ruuxu kol haddii uu biyo waayo oo waxa weeyaan wuxuu ku maydho uu waayo isagoo janaabaysan tayamumo jiree ma tukanayaba uu yidhi ayuu camaar ku yidhi kunnaa waxaanu ahayn fii sariyatin waa isaga iyo dee labadoodu sariyo oo fa ajnabna markaa cumarna waa inay janaaba ku timi isagana way kuba timi dee wixii ay yeeleen iyo umuurihii hore ijtihaadkeeda cumar inaanu tukan isaguna intuu waxa weeyaan ciiddii isku rogrogay oo ku galgashayba ayuu ama ku galgalmaystay buu deeto sidii kuba tukaday sidaan xalayba soo ogaanay laakiin maxaa xadiidka kuba sugnaa markii dambe rasuulkii ilaahay barayay habka iyo inta ku filan wa qaala wuxuu ihi tafala fiihima adnaahumaa min fiih nafakha fiihima waa isla macno uunoo waxbu uu ku tufaydu waa yar afuuf yar waa waxa nafqigii ka yar yar uunoo uu ciiddii iskagaba fudaydinayo ama iskaga yaraynayo qubaarkii bal xadiidka weli dariiq kale ayuu inoo soo wadayaa taasi ay kuba sugan tahaye waxaan sheekhu uu u soo dhigtay atayamum lilwajhi waalkafayn macnaa ruuxu markuu tayamumayo waxa ku filan waajibkiina kaga dhacaya salaadiina uu isagii kuba tukanaya dee isagoo wejiga iyo labada kaf oo keliya masaxa ma laba goor baa lagu masaxayaa mise mar keliya ku wada filan oo darbada uu wejiga uu mariyey unbuu labadii kafna marinayaa taasi baab bay inoogu iman doontaa haddii a la yidhaaho laba darbo ama darba ayaa inoo iman doonta laakiin imika halkan baabkan waa wejiga iyo labada kaf in lagu kaaftoomaya sidaan sheegaynana khilaafku halkan waa weyn yahay aimada xadiidka in badan oo kamida iyo axmed iyo qolooyin daahirka xadiidkan oo daliilka cadaha kuba tageene laakiin aimada kale saddexdaa iyo intooda in badan oo culimmada kaba midi waxay ku tagaan in wejiga iyo labada gacmood ilaa almirfaqayn intii weyse la gaadhsiin jiray masxiga la gaadhsiinayo tayamumka la gaadhsiinayo sheekhu waa kan jasmiyey kolkol marka ixtimaal jiro weliba ixtimaal xoog leh istifaamiya buu soo dhiganayay oo muu jasminayn sababta u jasmiyeyna maanta wuxuu yihi xaafid ibnu xajar halkan leeyahay axaadiida ku soo aroortay tayamumka sifadiisa iyo kayfiyada loo tayamumayo waxa ka sugan ee ka saxiixa iyagoo marfuuca ka saxiixi waa xadiidkii abujuhaym aynu xalay soo maray iyo xadiidkii camaare isna aan xalay soo maray waxa kaloo dhammi ama waa xadiida daciifa ama haddii xataa dariiqiisa isnaadkiisu rijaashu ay hiqaa tahay waa mid laysku khilaafsan yahay ma marfuucba mise mowquufoo bal laba raajix yeelo mowquuf inuu yahay laba raajix yeelo kuwa kale taasba weeye oo raajixunayo inaanu mowquuf uu yahay marka xadiidka abujuhaym isana xalayba soo maray markii rasuulka ilaahay jidaarka ku tayamumayay wejiga iyo labada gacmood inta ay qadarku tahay labadii gacmood iyagoo mujmalun baa kuba sugnaayo qadarka labada gacmood laga masaxaya ma kafaynba ma ila diraacaynba xadiidkaa kumay sugnayn xadiidkan cambaarna maxaa kuba sugan waa kan labada kaf ayaa inoogu sugan waana riwaayaadka saxiixayn xadiidkan cambaar naftiisu markuu sunantu ay warinayaan dee barhkood ilal mirfiqayn baa laba socda kuwana ilaa nisfi diraac ee laakiin riwaayaadka ama mirfiqayn uu ku yimi xadiidka cambaar ama nisfa diraac uu ku yimi waa riwaayaad sanadkooda maqaal uu kuba sugan yahay ama dacfi uu kuba sugan yahay bal markaa riwaayaadkii saxiixayn ee halkan sariixa waxay ku yihiin in lagu kaaftoomayo wejiga iyo labada kaf laguba kaaftoomayo camarna waa kii uu rasuulka ilaahay dabadiiba uu kuba fatwoonayay bal markaa taas buu sheekhu uba jasmiyey xadiid baana inoo dambeeya baabkan wuxuu uhi musanifku xadaanaa maxamed bnu kaiirin qaala ahbaranaa shucbatu can ilxakami can darin can ibni cabdiraxmaan ibni absa ibnakan dee mubhamkiina waa taa in waa saciida qaala qaala camaaru licumara cumar buu ku yidhi tamacagtu isagoo haddaa xaalo uu soo joogay xusuusinayo cumar iloobay markii dee aan janaabooday ee anu biyana aan weynay anugu macnaha tamaraqtu kamaa tatamaraqu daaba weeye neefkan xoola ah ma degama adugu saa markaa ay dee ciiddaba uu isku rogrogayo taasoo gelgelmaysanaya uu sameeyo ayaa sameeyey si bal jirkiisa qubaarkii ama turaabkii u wada gaadho fa ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baan u imi faqaala wuxuu uhi yakfiika waxa kugu filan alwajhu wejiga iyo walkafaani labada wejiga iyo labada kaf haddaad weyso aad marka tayamumkani bedel ka yahay hadduu maydhi ama janaabo ama xayd ama nifaas uu bedel ka yahay haddii uu cudwi la maydhi kari waayey dee uu bedel ka yahay intuba waa isla mid uunoo qadarkii laga tayamumayay waa wejiga iyo labada kaf oo intaasaa kugu filan taas baa marka wixii intaa ka siyaadsanin farad maaha waajibku intaasuu kuba dhacaya waana taa aimadii kuba tegay barhkood aan sheegnay xataa imaam nawowi dee waxa weeyaan iyadoo abuthawr iyo keyrkii ay soo naqliyeen shaafici madhabkiisii qadiim ama qowlkiisii qadiimna san bay usoo naqliyeen de waxaanay imaam nawowi baa wuxuu kaba cabiraa waa laakiin sharxa muslim kolley meelaha waa ka jawaabaye laakiin waa sharxulmuhadab omalaa sharxa muslim kaga sii awleysnaa kaa isagu fiqi buu kaba hadlaye had iyo goor laakiin ikhtiyaaraad buu leeyahy qowlkani marka la eego madhab ahaan marjuuxa noqdo labada kaf baa lagu kaaftoomayaa daliil ahaan ka xooga badan weeye in labada kaf laguba kaaftoomayo bal taasba weeye aimadan bal maalan iyagu ilaa labada waxaa mirfaq baa la maydhaya waataan nidhi asxaabu sunan axaadiid ay wariyeen baa ay kuba yimaadeen ila almirfaqayn xadiid ibnu cumar baa malaa meesha ugu xoog badan xadiidka ibnu cumarna bal marfuuc inuu yahay iyo inuu mowquuf yahay baaba iskhilaaf jira waxaanay raajix yeeleen inuu mowquuf yahay waaba la odhan karaa mowquufku dee xukum rafci buu halkan u yeelanayaa wax qiyaas ku iman kara ma aha bal maalan waa la odhan karaa taasoo kale xadiidkaasna kolley xaakim iyo tirmidina waa taxsiin ama tasxiix labadaba way ugaba soo naqliyeen dahabi oo kale iyo way tasxiixiyaan oo dee bal maalan markaa aimada qaarkood baaba iyagoo eega meesha iyada taasna inay bal wax soo arooray oo nooc quwi uu jiro haddaynaan san xaafid odhanba dhammaanba ama waa daciifun ama waxa raajixa dee waxa weeyaan mowquufka anaan odhan bal intani faradkii haba noqotee dee ziyaadadaasna waa ziyaado iyadna sooba aroortee laakiin kolley xadiidkan camaar wuxuu nasku yahay in intaa laguba kaaftoomayo ee daliil ahaana kaas baa u xoog badan aimada qaarkood arrin kaley la yimaadeen ay leeyihiin tayamumkani bedel wuxuu ka yahay weysadii weysadiina ilaa labada markaa mirfaq baa la maydhi jiray isaguna kol hadduu bedel ka yahay intii baa la gaadhsiinayaa laakiin kol haddii nas jiro ee qiyaasku fii muqaabalati nas waatay faslulictibaar kaba cabirayeen waxa laga soo qaadaa ma jirto waa ama taa ay faslulictibaar kaba cabirayeen marka halkan qiyaaska imaam nawowi baa kolkol taa sooba qaata laakiin waa fii muqaabalati nase bal xukumkan raajixa daliil ahaan u raajixi waa in ilaa intaa laguma kaaftoomayo xadaثna msلm qاl xadaثna شhucbaة عan الxakm عan dri عan بn cabdالرaحman عan cabdالرaحman qala anahu qaala cabdالرaحman ibn abza yihi shahidtu cumara faqaala lahu camaar wasaaqa الxadiiثa xadiidkii aynu soo maray ayuu halkaa matkii inooma soo dhigane ayuu kaxeeyey oo dee dariiqii hore ayuu inoogu ishaaraya lafdiguna waa kii hore aynu sooba maray taas wey xadaثna mحamed ibn bashaari qala xadaثna gundaru qala xadaثna شhucbat can alxakami can darin can ibni cabdiraxmaan ibni absa can abihi intaan aragnay ilaa xalay iyo caawoode ay iminka malaha shan goor ay tahay shucba iyo inta ka dambaysa isma bedbedelayso waa dariiqan uu ku wareegayo laakiin shucbo inta ka horeysa isbedbedelayso intii horeynu soo marayna shucbo iyo bukhaari nin keliyaa u dhexeeyey dariiqan baa ka naasilsan duruqdii horeo shucbo iyo bukhaari maanta labaa u dhexeeya ee intaa hore dee sanado caaliya ayay ahayd marka loo eego shucbe iyo bukhaari waayo intaa in ka yar ama dee lama kulmin oo dee waa marka sanadkiisa ugu caalisan yahe dariiqa shucbaba markaa nin uuba dhexeeyo kolkol dee laba wax ka badan baaba u dhexeeya xadiidkuse waa kii horeo marka wuxuu ihi qaala cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi qaala camaarun isagoo cumarna dee uu xusuusinaya fadaraw kana waramaya rasuulka ilaahay markii dambe ficlan isagoo ku baraya si uu yeelay fadaraba nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu gacantiisii kuba dhuftay biyadii larda dhulkii isagu baraya famasaxa wuxuu masaxay wejow wejigiisii oo kafay labadiisii kafbuu turaabkii ama saciidkii ayuu kuba masaxay baabkiiyo axaadiidiisii way noo dhammaadeen baabun asaciidu saciidka adayibu daahirka ihi waduu'u lmuslimi ruuxa muslimka waa wixii uu ku dahaaro qaadanayay biyihii uu ku weysaysanayay la midka ahaa yakfiihi saciidka dayibkiina ruuxii muslimkaa waa kaga filaanayaa haddii aanu helin min almaai biyihii oo halkii biyii buu u gelayaa biyihii buu ka kaafinayaa kaga filaanayaa wixii biyo uuga baahnaa dee ugu baahnaa ama ha noqoto weyse ama maydhie na isagiibaa noqonayo u gudaya intaa oo biyo la-aani jirto dee kol haddii biyo la helo iyada markaa meeshii uu ka baxaya wa qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi yujzi'uhu waxa gudaya atayamumu tayamumkii wuu ka gudayaa shakhsigii maa lam yuxdid inta aanay ka jabin ee weysadii ama tayamumkii aanu ka jabin aanu xadad kaba iman wa ama waa tukiyey ibnu cabaasin ibnu cabaas dad buu tukiyey walxaal huwa mutayamimun isagoo isagu aan weysaysan ee tayamumay wa qaala yaxya bnu saciidin yaxya bnu saciid waa ansaariyo wuxuu idhi laa ba'sa ba'si kuma sugna bisalaati salaadii calaa sabakhati meesha caraseesha ah waa dhulkan dee ciiddeedu ay dhandhanaanka iyo muluuxada ay leedahay qaaliban aanay wax ka soo bixin taa in lagu tukado waa dhul daahira un saciidkii dayibka unbuu kaga mid yahay watayamumi biha dee ciidda caynkaasoo kolleyna qubaarna way leedahayba tayamumkii lagu tayamumayeyna bisabakha wax ba'sioo ku sugani ma jirto bal insha allahu tacaala xadiid dheer baa inoo soo socda oo calaamaadkii nubuwadda rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wax ka midna ay kuba sugayiin tayamumku iyo inuu dee waxa weeyaan ruuxa muslimkaa ilaa inta uu biyo ka helayo tayamumku waxa kuba fila ama saciidkaasi yahayna ay nooguba sugan tahay halkan asaciidu dayibu inta aathaarna waa inoo soo arooriyey tarjamadana waa dhigtay asaciidu dayib waduu'u lmuslim ama dahuuru lmuslim kollay lafdi xadiid baa san kuba yimi oo lafdigiisu ahaa waxa weeyaan dee axmed iyo asxaabu sunani ay wariyeen ina saciida dayiba dahuuru lmuslimi wain lam yajid ilmaa cashara siniina oo saciidka dayibkee daahirkii ruuxii muslimkaa waa wixii dahirayay waa dahuur buu u yahay toban sannood bayaanu biyo helo macnaa hadday muddadii dee dhul oomanuu jooga waaba nin dhul qarfo oo mano ah ama geel halaba jooga ama taasi oon biyaba laga helahayn waxa weeyaan jooga ilaa intaa uu biyo la' yahay kaas baa kuba filan oo bal maalan halkii biyaana isagaaba uguba jira waana xadiid dee aimo kala duwani ay tasxiixiyeen markaa isagaa kuba filan laakiin dee ku filaantaasi xadadkiisii miyuu kor yeelayaa mise waa mubiixun kolle laba qowl baa ahlucilmigu ay leeyihiin waxaan filayaana khilaafku suu ibnu taymiya yidhaha lafti unbuu iska noqon macnaa xadadkuu kor yeelayaa si biyo ay u kor yeelayeen miyuu u kor yeelayaa mise xadadkii waa iska jiraa janaabadiiyo wixii waa mubiixunoo wuxuu u banaynayaa uun salaadii iyo umuurihiibuu u banaynayaa taasoo kale adugu waxaa la waayay kollay dee bal xadadkii waaba kor yeelaya waan odhanaynaaye laakiin khilaafku wax sidaasoo sii ridan maaho wax weyne ay kaba ratimaanoo kuwan iyagu yidhi xadadkuu kor yeelayaana haddii ruuxu janaabo lahaa oo uu biyo waaye ama xaydbaha weyneedioo biyo uu waaye oo uu tayamumo tayamumkaa dee wuu ku tukanayaa salaadihiisii laakiin marka uu biyo helo maydhigii waa lagu leeji maydhigii waa lagu leeyo waa maydhanayaa marka iyadoo aan nidhi waaba imakaasa tan qolooyin kale waa kor yeelayaana waa qowlkood arrinka kale dee kuwa kale iyaguba taasay qabaane iyaga naftoodu hadduu ruuxu dee balbeerkaa biyo waayo oo uu ama tayamumkaa laba yimaado wayse ama maydhi uu laba yimaado bal markaa uu biyo helo xagga maydhiga waa iskagaba mid ee salaadii soo celi oo haddii aan idhaha waaba mubiixun wuxun buu baneeyey waqtigaasuun dee ma odhanayaan salaadii waa lagu soo celinayaa ee xaalo gaarooy leeyihin waa naadir hadduu yahay mooyaane marka mu'aduhu waa isla mid in xadiidkaas abudar xadiid abudar oo laftiga aan barhkiisa soo naqlinay ayaaba ahaa dee ilaa toban sanoodna haddaanu biyo helin laakiin marka uu helo falyataqi llaaha walyumisahu basharata ilaahay ha ka cabsado jirkiisa biyo ha taabsiiyo oo bal maalan markaa isagoo ruuxii janaabo ama haweeneydii xayd kale ama nifaas kale ayd biyo la-aan loo tayamumayo ayaamaba sidaa lagu joogay oo lamarkaa salaadii iyo laguma tukanayay marka biyaha la helo ruuxii waa maydhanaya taas xadiidkan cimraanna wax sidaasaa inooguba iman doonta inooba soo socda oo bal markaa waa raafic iyo ama waa san weysadii oo kale iyo waa mubiix oo kale himaar weynoo saasoo inoogaba ratimaysa taas iyada ma jirto taasi waa midoo waata hore halkan xasan oo kale de waa ahar uu leeyaha xasan waa xasan albasri hadalkiisuna waxa weeye tayamumkii waa ka gudayaa maa lam yuxdid oo macnuhu waxa weeye ruuxii in ka soo qaad salaadii maqrib buu u tayamumay biyo la-aanna way jirtay waxa weye isagoo ka jabtay oo nawaaqidii kumay iman salaadii cishaay baa haddana usoo gashay tayamumkiisii or dee waxa imanka wixiina weyse jebin jiray baa jebinaya tiina lama iman salaadii cishaayna uu iskaga tukanayaa weeye si waysadaba haddaad wayse qabto intaanay kaa jabin salaadaha faradka aada ugu tukanaysay ayaa tayamumkaa hore ayaa kaa gudaya markaa iyada kol haddaan naaqad jirin waa hadalka uu leeyahay in waxa weeyaan xasanulbasri uu leeyahay oo marka taasba wey xagga masaladaas kolley waa masale iyaduna dee khilaaf meesha jiro bukhaarina aharka wuxuu usoo qaatay waa qowlkiisii bay noqon qolooyinkan asxaab ra'yi ay dhaha ma reer kuufana qowlkoodii weeye laakiin aimo kale waxay kuba tegeen imka iyagoo ka dhigay dahaaradani dahaaro tii biyaha inaanay la mid ahayn ee dahaaro daruura keentay ay tahay oo tii kaba nuqsaansan ayaa waxay weeye ay kaba dhigeen salaad farada ayuunbuu ku tukan karaa oo waqtigaa hore hadduu maqrib u tayamumay naaqidba ayaanu jirina marka faradkii kale cisha ay gaadho waa inuu tayamumkii intuu dalabkii biyahana cusboonaysiiyo bal uu markaasna ku tukado oo uu dib u tayamumo taas baaba bal maalan taas aymo kaleo dee taabiciin iyo keyrkoodba bal taasba iyagu kuba tegeen oo ay kuba tegeen iyagu markaa haddii imaka iyadoo uu tayamumsanaa biyi la helo wixii uu ku tukaday waa tukaday kolley tayamumkiisu hadduu biyo la-ahaana waa buraya labada xaalaba oo dee dhammaanba taas laakiin waa marka aan biyobaa la helin tayamumkii marka farad wax ka badan buu ku tukan karaa laakiin ayaa qowlkaasi yahay qowlkan kalena mee farad keliyuu ku tukan karaaye nawaafil wuxuu doonuu raacin karaa waa siday shaaficiyadii ay qabaan oo kale may haddii uu dee waxa weeyaan faradka horreysiiyo ayuunbuu ku tukanaya hadduu nafli kaba sii horreysiiyo kuma tukanayo qowlka imaam malik iyo lagaba soo naqliyey bal waxaan leenahay tanna meesha daliil nas marfuuci ma jiro oo ah masaladan labada dhinacba farad keliya lagu tukanayaa iyo farad wax ka badan baa lagu tukanayaa taas imanka qowlkan aan hayna waa qowl iyagu waxa weeyaan xasanulbasri jaanibka kale hadal ibnu cumar bal waxa weeyaan kaba sugan baayoo ah tayamum inuu farad kastaba loo tayamumo waa isaguna qowl uu leeyahay oo ibnu cumar weeye waaba saxaabi bayhaqiba halkaa wuxuu idhaa cid saxaabadoo khilaafsani ma jirto kan baaba xoog badan laakiin ibnu cabaas baa taaga wax ka duwan qaba oo adigu waxa weeyaan ma waajibaya bal markaa waxaan leenahay masalada labada dhinac xadiid marfuuca ama nas rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xagga inoogaba sugani ma jirto haddaan eegna ijtihaadaadkii saxaabadii aqwaashoodiina dee haddii bal iminka saxaabi qowlkii meesha uu jiro cid ku khilaaftayna aanay jirin qowlu saxaabi xujaaban odhan layne ibnu cumar hadduu qowlkiisu yahay ibnu cabaasoo ka duwanna waa jirtaa bal markaa waa masale ijtihaadiya dee waxa weeyaan akhdi iyo raddi iyada ixtimaalaysa in bal waxyaalaha lagu kala saleeyana waa taas kani waa raafico waaba dee dahaaradiisu waa kol haddii waktigan uu ku bannaan yahay waa dahaaradii biyunbay laba mita iyo waa mee mubiixintihiina way soo gelaysaa bal waxaan leenahay masaladan imaka halkan sheekhu waa tu dooranayo bukhaari tu dooranayo masaladana ma jiro in waxa weeyaan xadiidka saxiixo min adarafayn ma jirto labada daraftoona farad keliya lagu tukanaya farad wax ka badan baa lagu tukanaya de waana taasoo aimaduna waa ku kala duwan yihiin oo qowlkan bukhaarihu waa qowlkii asxaabuba maalan reer kuuf qowlkoodii waa tan taabiciin kale iyo saa xasanulbasri iyo ay qabaan ibnu cabaas waa qowl lagaba soo naqliyey dee jaanibkan kalena ibnu cumar iyo aimo kale iyo ayaaba jiree bal waxaan leenahay ma hayno xadiid saxiixa labada daraf midna weeye taasna waa ta hore ee ah yujziu tayamum maa lam yuxdid wa ama ibnu cabaasin wahuwa mutayamin waxa yaru ugu tayamumay biyo la-aan buu u tayamumay maaha biyo isagoo helayo oo biyo isticmaali kari waayey ee biyo la-aan buu u tayamumay dad buu tukanayo imaan buu noqday de waxaaba dhici karta dadkan dad weyse qabay inay ku jiraan oo biyo ku weysaystay waa tukiyey iyada masaladan waxaan filayaa malaa haddii khilaaf jirana waa khilaaf yar ee caamatu ahlicilmi ama intooda badan waxay qabaan oo dee iyada taas ruuxan mutayamimka ah waa dee maanta biyolaan hadduu tayimay waa ruuxa salaadiisiba ay u banaantay kol haddii isagu ku tukanaya waa lagu daba tukanaya oo iyada tan qowlkan ibnu cabaas ee waxaan leeyahy waa mucdamkoodu waxay qabaan khilaaf naadira unbay soo naqliyaan laakiin isagana ictibaar uma yeelayno ruuxii mutayamimka ahaa bal way noo dambaysaana qiso in camr ibnu alcaas waqtigii rasuulka ilaahayba dhacday waxa weeyaan ruuxii mutayamimka dad imaam waa u noqon karaa taasba weeye waa laga yaabaa shaaficiyada agteeda oo kale haddii ruuxan dee meeshan uu kuba tayiman biyi naadir bay mawaa biyaha badanba waa arrin naadira waa xaaladii uu salaada soo celin lahaay oo kale salaada lagu yeelana iyaga agtooda icaado oo kale taa waa laga yaabaa inay waxyaala baxtiyaan imaammo noqon karaa mise bal waxaan leenahay qowlkani waa qowlka ahlucilmi intoodii mucdamkoodii ama caamadoodii arrintan kalena waa qowlkii kolley ahlucilmiga guud ahaan khilaaf sidaa soo jiraa ma jiro oo saciidkii dayibka unbay ka mid tahay sabakadna waa ta aan sheegnayoo waa dhulkan dee admarka ama caraseesha ee dhandhanaan kale taasee qaaliban aanay waxna kaba bixin dhulka caynkaasa dee waa ciid uun waa ciiddii ayay kaba mid tahay saa daraaddeed waa lagu tayamumayaa gees kalena waa lagu tukanaya saciidkii dayibka unbay kaba mid taho bal tanna khilaafka ay markaa soo naqliyan mala isxaaq yax bay kaba soo naqliyaane xukumkani waa cinda ahlilcilmi waa saa uu yaxya ibnu saciid uu sheegayba wey xdثna مسdd qال xdثna يحيى بن سعيد qال xdثna cوف qال xdثna أbو رجاء عن عمران qال أنه qال مسdii يحيى بن سعيد kole يحيى بن سعيidna waa qaطاaنun ansaariga marka dhoweyd aan haynay maaho مسdد ma soo gaadhin yaxya ibnu saciid alaka imankaan halkaa inoogu jiray dee la socdayba imanka tarjamada inoola socday aahaartan uu tarjamada raaciyey ee waa yaxya ibnu saciid alqaطaan weeye iyagoo saa isugu xigana waynu soo aragnay marar marka cawf ninkan la yidhaah iyo abuuraja waa laga yaabaa inay cusub yihiin cawf inaan suurtagal weeyana inaan hore usoo marray ninkan cawf ibnu abi jamiile ayaa la yidhaah kolley wuxuu ku dheeriy malaa reer miyiina ma ahayne cawf alacraabi waa nin reer cabdiqays oo reer basre ahaa ee kolley laqabkaasna waa leeyaha alacraabi kolley waa nin hiqaa tashayuc waabay kuba sheegeen qadar iyo waxyaalaha way u nisbeeyeen qolooyinkan ee waxaan leynay waa nin kutubta lixdaaba kuba sugan oo hiqa xaafid ibnu xajarna qolada lixaad buu kaba dhigaa macnuhu waxuu ka dhigan yahay saxaabo waa soo gaadhay laakiin cid uu la kulmay ma jirto bal dahabi baa tarjamadiisa siyar aclaam nubalaa markuu qabanayo ayaa wuxuu dhaha wacidaaduhu fii siqaari taabiciin laakiin wamaa cindahu shayun can axadin lahu suxba waxaa lagu tirinayaa siqaaru taabiciin baa lagu tirin sababtoo idraak iyo mucaasara markaan eegno laakiin axad suxba ay u sugnaato uu wax toos uga wariyey ma jirto axad ay suxba uba sugnaatay ninka ka dambeeya aburajaa aburajaa alcudaaridi baa la yidhaha kunyadiisan buu aada mashhuur ugu yahay ee magaciisa cimraan ibnu milxaan baa la yidhaha aabihii magaciisa kolkol waxyaalo kalena way usoo naqliyeen waa nin hiqoo mukhadrama macnaa waqtigii rasuulka ilaahi waa soo gaadhay bal waaba islaamaan filayaa dee waqtiyadaasi aakhirkii waxa weyaan rasuulka ilaahi xayaatadiisa aakhirkeedii laakiin lamuu kulmin haddana cumrigiisaa dheeraaday oo boqol iyo shantii hijraduu dhintay boqol iyo labaatan buu jiray bay idhaahaan waqtigaa uu dhintay laakiin oo nin mukhadrama oo hiqo oo mucamara oo kutubta lixdaana dhammaan riwaayo ku wada leh aburaja baa wuxuu ka warinayaa xadiidka cimraan ibnu xusein isagana cimraan baa la yidhaha waa taanidhem saxaabigii jaliilka qaale wuxuu yidhi kunaa waxaanu ayn fii safarin safar baanu ayn maca nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaan la soconay safar safarada ka mid ah kollay tacyiinkiisa safarka iskhilaaf baa jire inagu waa safarun rasuulka ilaahay bay la socdeen waa hijradii dabadeed bal waa sanadaha kollay sanadii koowaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad kolley waa wax kaba dambeeye un barkood baa idhaha markii khaybar laga soo noqdo waayo arrintan oo kale way kuba dhacday waqtigaas kolbaa kaba dhiga markii rasuulka ilaahi tabuuka kaba soo noqday xudaybiya waa qisas baa dhacday kolley abu daawuudna qayb uu kaba dhigto axaadiideeda waa axaadiidii ay iyaga waqti iyagoo safar ahaa salaaddii ay kaba seexdeen salaaddii subaxo axaadii saxaabo kala duwan ay warinaysay kuwaasuu kaba mid yahay bal rasuulka ilaahi bay la socdeen safar wainaa anagu asraynaa waanu guuro gallay habeenkii baa la gudayay wey waanu gudaynay xataa idaa kunaa fii aakhiri leyli markaynu habeenka aakhirkiisii aan joogno waa habeenkii oo dhan bay dee ay guro galayeen ay gudayeen ayaanu waqacnaa dhacnay waqcatan dhicitaan macnaa waxa weeye waa la degay dhinacay dhulka dhigeenoo way daateen wey waanu daadanay walaa waqcata waqca iyo jeefsina ma jiro axlaa ka macaan oo uga cinda almusaafiri ruuxa musaafirka minha dee ruux maalintii socday oo la arka habeenka intiisii badnayd socday oo u baahanuun isagoo gogol uma baahna wax kale uma baahnee bal inuu dhinaca dhulka laba gaadho taas uma baahan taas bay haydoo dee ruux kastaaba taasuu u baahan yahayoo ruux musaafiroo in badan socdoo daalan waqtiga aakhira leyl oo kale oo uu daalan yahay waqcadaa iyo dhinacoo dhulka la dhiga ama jiibsigaasoo kale iyo dhicidaa laba dhaco taasay cibaaro kaba tahay mid iyaga kaga macaan agtooda kaga fiican taasi maba jirto mid xaaladaydu taas bay ahayd fama ayqadana waxaa jirta axaadiidii baabkan kuba timi oo kale kolley kuwo kala duwan iyadoo rasuulka ilaahay mar bilaal uu yihi bal inoo xafid salaadu yaanayna dhaafin kuwo kalena way jireen lakiin waxaa leeyahy waaqacaadku way tacadudeen oo mid keliya may hayn waayo furuuq ba axaadiida qaarkood sida ka abi qataada ee kuba sugan muslim oo kale iyo kan iyo uba dhexayso waxa weeyaan furuuq baa udhexayso laba waaqacay kala yihin kunaa fii safarin maca nabi waaye fama ayqadanaa nama toosin ilaa xaru shamsi waa la seexday cid kacdayba ma jirto cadcadda kuleelkeedu baa la toosiyay dee waqti waagu uu dhow yahay bay seexdeen waana la daalanaa cadcadin baaba na toosisay wa kaana waxaa awala man shaksi kii ugu horeeyey oo istayqada toosay fulaanun hebel uma fulaanun hebel uma fulaanun hebel yusamiihim waa magacaabayay abuurajaay fanasiya cawfan cawf oo abuurajaa ka wariyey ayaa magacyadii saddexdan hore iloobay laakiin abuurajaa uu magacaabay xadiidku isagoo calaamatu nubuwo sheekhu kuba keeni doona in salma bnu zurayr la yidhaahna uu cawf halkiisa uu kuba jiro abuuraja uu laba wadaagsaday waqad shaarakahu fii riwaayati cinda salmin kolle mal halkaa fatxi waa cindahu baa cibaarada toha unbaa dhacsane ayaa waxaa kuba sugnaa ciddii ugu horeysay inuu abubakrin ahayd waa taas waa riwaayo inoo dambaysa ka labaad kolley waa suurtagal inuu cimraankan qisada warinaysayba ahaaye ee bal waxa weeye horta kii ugu horeeyey inuu abubakrin ahaa ayaa halkaa dambe inooguba iman doontaa waxaa adigu saddexdan magacowgooda iloobay cawf laakiin aburija wuu sheegay uma cumar bnu lkhadaab araabicu cumar bnu lkhadaab baa wuxuu noqday kii afraad ee toosa wa kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiguna waxaa idaa naama marka uu seexdo lam yuqad lama toosin jirin xataa yakuuna ilaa uu noqdo huwa isagu yastayqidu ka toosa lama toosin jirin rasuulka ilah ilaahu isagu iska toosayo sababtuna waaba tanoo lianna anagu laa nadri ma ogin maa yaxdudu lahu fii nowmi hurdadiisa waxa kuba imanaya kusoo darinaya waaba intaasoo waxyi u yimaadaa dee isaguna ru'yada iyo waxa iyaga ugu yimaada ambiyada waxyiba weeye bal markaa waxa isaga kuba imanaya ee hurdadiisa dhexdeeda uguba imanaya kusoo darinaya war uma hayno saa daraaddeed maanaan toosin jirin falama stayqada cumar cumar markuu toosay warraa uu arkay ma asaaba naasa dadka wixii helay oo salaadii subax in lagaba seexday wa kaana waxaanu ahaa rajulan jaliidan rajulan in jaliidan ay dee daa salaaba nin adadag buu haayo cumar dee kolley waa la yaqaanay salaabadiisii muslim oo kale halkan waxaa jaliidan laba socotay ajwafa oo macnuhu dee ajwaf oo yahay ruux dhawaaq dheer oo kaleo sida codkiisu jawfkiisa uu kaba soo baxayo oo kaleo nin dhawaaq dheerna waa ahaayeen ayaa wuxuu aha fakabaro allahu akbar buu yihi uu takbiirtay wa rafaca sawtahu bitakbiir dhawaaqiisiibuu takbiirtii sare uu qaaday famaa zaala kama suulin yukabiru inuu takbiiranayo wayarfacu sawtahu bitakbiiri dhawaaqiisiina uu takbiirtii sare uu qaadayo xataa istayqada ilaa uu toosay bisawtihi dhawaaqiisii annabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa kuba toosay isticmaalkan uu takbiirta isticmaalayna isagoo dee ujeedadiisu hayd ba rasuulkii inuu toosiyo kolley dee waa dariiq adab oo labadii maslaxo toosintii rasuulka ilaahay iyo in dee inta la dul tago toos laba idhaaho labada arrimood baa waxa weeyaan ayaa laba maslaxo toosintiina maslaxay kuma sugnayd arrinta kalena arrintan oo sheegtay adabtoodayda inaanay toosin jirin bay ahaydoo labadoodiiba uu ku jamciyey oo dee takbiirtuna waa wixii salaadba la isuguba yeedhaya tiibaa asalka u ahayde bal adigu saasuu yeelay ilaa rasuulka ilaahay toosay falama seeqada markii rasuulka ilaahay toosay ayaa shakow ilayhi dadkii waxay uga cawdeenba aladii asaaba macnaa arrinkii wuxuu ku keenay iyaga asaf salaadan dhaaftay iyo muruguu kuba keenay rasuulka ilaahay bay arrintii dee ay uba sheegeen waa murugadooda iyo dee jaanibka asafkaas ah salaadii inay dhaaftay oo ay ka seexdeen qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laa dayra ay laa darara weeye wax dhiba oo taas korkiinnii ma jirto ama aw laa yadiru idinma dhibayo taasi sababto waxa weeye iyagii umay qastin oo waxa weeyaan kumay talagelin oo umay cabdiyin oo wax aanay ikhtiyaar u lahayn marka wax xaraja iyo wax culayso xaggaa idinkama imanaya ma jirto qalbigoodiibuu wixii iyaga galay oo ah salaaddii inay dhaaftay ayuu rasuulka ilaahay cibaaradan kaga saaray oo wuxuu uhi waxdee umaydaan badrheedhin oo markaa wax culayso halkan iyo darar idinkaba imanaya ma jirto buu yihi rasuulka ilaahay irtaxilu guura oo meeshan inaga dhaqaajiya irtaxilu fartaxala rasuulka ilaahay raaxiladiisiibuu fuulay iyaguna siiba yeeleen fasaara waa socday hayra baciidin waa meel aan durugsanayn muu sii dheeraan waxoogaa unbuu meeshii kaba durkay bal waxaa halkana kolley xikmadan ama arrintan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh irtixaalkiisani uu ahayd muslim xadiidkaas oo khaasatan xadiidka abu qataado ahaaye ayay halkii ay seexdeen baa rasuulka ilahi yihi waa meel shaydaan xaadiray oo xadaranaa fiihi shaydaan sanbaa buu gaba tegayey lafti abi daauud baa wuxuu aha xadiidka ibnu mascuud taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum fiihi lkafla kafla walow aanay ikhtiyaaru lahayn oo dee daalkii ay kaba dhalatay waa meel kafla idinkuba asiibtaye meeshan kafladu idinkuba asiibtay waxa weeyaan kaba taga oo kale oo ka wareega bal markaa arrintan uu rasuulka ilaahay markiiba aanu u tukan u yar dibdhigay taas bay ahaydoo waa isagoo ka baxayay meesha uu sheegay in shaydaan bal xaadiray ama ay qaflaba kuwa asiibtay labada xadiida kale markan qaadano markaa aimada qaarkoodna waxaabay uxujaysteen ruuxii salaadi hadday dhaafto oo waqtigeediiba uu kaba baxo ilowbaabay kuba dhaaftay ama tan oo kale takaaful maaha uu isagii dee isilowsiiye ama fudaydsi ma aha oo kale dibdhiga waqtigii bal maal markuu xusuustay lagaba dibdhigo qallahiisii oo kale dee inay bannaantaho kan rasuulka ilaahay wax iyaga may ahayn takaaful istihaana may ahayn tanaa kuba yimi waa ka yar dibdhigee laakiin xikmada ama ciladu waa taa aan sheegnay ee xadiidka ama axaadiisii baabkan kuba timi ee barhkood inooguma timi sida labada aan soo qaadno oo kale oo rasuulku sidaasuu meeshii uga yar durkeen muu dheeraan uma nazala uu dhaadhacay fa dacaa bilwaduu'i biyo ayuu yidhi inoo keeno oo fatawada uu weysaystay wanuudiya waa la dhawaaqay bisalaati salaadii baa loo dhawaaqay waa aadaankii salaadii ku dhaaftay ama faaytad ahaydna waa loo aadaamayaa halkan waxaaba la odhan karaa wax kalaa lagu dhawaaqaye laakiin dee xadiidka duruqdiisa kale inooguma sugantay arrinku inuu aadaan ahaa bal insha allahu tacaala kitaabu aadaan marka la gaadho oo dee aan gaadhno weliba waa dheerayn doonaa abwaabtiisaiyo waa dheerayn doonaaye baab abwaabtiisa kaba mida ayaa waxaa kuba iman doona aadaankii salaad dhaaftay loo aadaamaya ayuu kuba keeni doonaa tarjamo u dhigan doonaaye salaadii faa'itadahaydna aadaan iyo iqaamoba way leedahay waana sidii rasuulka ilaahay yeelay waqtiyada bal tacaduday baan leeyahay waaqaco kaba badnaayee salaadii subax lagaba seexday waa tii uu yeelay oo in aadaan iyo iqaamoba laba yimi wanuudiya bisalaati fasalla binaas dadkiibu weliba jamac ku tukiya salaaddii faa'itadahaydna jamci baa laguma tukanaya walow dee jamacii adkaa ee waxa weeyaan axaadiidana inooguma dambaysa rasuulka ilaahay ku hamiyey dadkaa hadhaya een imanayna guryahoodii ku tukanayo inuu kuba gubo haddaan dee duriyada iyo dumarkii waxaasi aanay jirin jamacadaasi ay tahay salaada xaadirada ah haddana dadkii ay salaadii wada dhaaftoo kale ama faa'itadii ee waa la jamaacadii waana sidii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yeelay falam fatala min salaatii salaadiisii markii uu ka baxay idaa rasuulkii salaadii dhameeyey dadkina ay dhameeyeen idaa waaba idaad waa tii fujaayadayd wux baaba kusoo keliye weeye oo rasuulka ilaah arkaya birajulinin muctasilin dadkii gooni uga fadhiya oo lam yusalli maca alqowmi dadkii aan laba tukan ninkuu fadhiyeyba meel gaaruu fadhiyey dadkii lamabuu tukan ayaa rasuulka ilaahay arkay qaala wuxuu ihi markaas maa manacaka maxaa kuu diiday yaa fulaano hebelow an tusalliya maca alqowmi dadka inaad dala tukata maxaa kuu diiday oo riwaayaadka xadiidka barhkood baa lasta musliman miyaad ruux muslima ahayn oo dee waqtigaa xataa munaafiqiinta marmarkaa ay u qarsoonto mooyaane salaaddii kamay tegi jirin oo dee ruux islaam sheeganaya xataa afkaba nifaaqaba jira oo salaad ka tegi jiray waqtigaa may jirin markaasaa wuxuu yihi qaala asaabatnii waxay asiibtay janaabatun janaabo walaa maa markaa isagu xaggan malaa in waa taas macrifaanu u lahayn in intay aayaddu soo degtay bay ahaydee saciidkan tayamumkaa lagu tayamumayay uu ruuxu waxa weeyaan dee biyihii uu kaga maarmayo iyadoo markuu janaabaysan yahay janaaba ayaa siibtay walaa maaa mawjuudun weeye biyana ma jiraan qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh calayka bisaciidi waa kan asaciidu dayibu waduur muslim yakfihi min almaa waa halkan waxaa korkaaga ah ood laasimtaaba saciidka hadday taasi ku qabsato fa innahu yakfiika isagaa kugu filan saciidkan dayibka ah ayaa kugu filan oo biyihii kagaba filan wixii biyo aad ugaba baahnaydna isaga ayaa halkeedii kuuba gelaya ee isaga bal waxa weeyaan taas ayaa kuga filana la kaalay marka waxaa la arkaa kayfiyadii waxaasna dee inuu weysahaan kuba yaqaana malaatani ay kaba qarsoonayd saasuu yihi calayka bisaciidi fa innahu yakfika uma saara nabiyu sala allahu caleyh wasalam hadda maxalu shaahidku eeg waa intan waayo umuuraha kale waa umuuro kaleo dee xadiidkaa wada socda ta lagaba qaadanayo dee kolley rasuulka ilaahay imika halkan kayfiyadii malaa wuxuu dee kolley fahmayaana way jirtayo waa kan tanuu dib ugu celiyo saciidkaas laazim buu yihi isagaa kuma filan markaa saciidkii ruuxu hadduu biyo waayo ee waxa weeye isagaa kuma filan oo halkii biyaa uba gelaya waana ta aan sooba marray maxalu shaahidkuna intan weeye qaala wuxuu uhi uma saara nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa socday waa la guuray haddana waa maalintii waa la socda fashtakaa ilayhi nnaasu dadkiibaa waxay uga cawdeen rasuulka ilaahay min alcadashi haraad biyo ma haystaan meeshuna biyo ma laha waa la haraaday tii baa rasuulka ilaahay ay uga cawdeen fa nasala uu dhaadhacay rasuulka ilaahay safarkiisii muu wadiniyo socodkii fa dacaa wuxuu yeedhay fulaanan hebel waa nin kaana yusamiihi aburajaain aburajaa ninka waa magacaabaye nasiihahu cawfun ninku waa cibraankan imika xadiidka inoo warinaya wadacaa waxaa kaloo u yeedhay caliyan cali bnu abi aalib macnaa cimraan iyo abuurajaa waa magacaabay cawfaa iloobay laakiin waa cimraan baan leenahay iyo cali bnu abi aalib baa rasuulka ilaahay u yeedhay faqaala wuxu uhi idhabaa taga fabtagiyaa dalba almaa biyo biyo inoo doona rasuulka ilahi baa hi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh biyo inoo doona ee bal maalan doonitaankan waxa weeyaan iyadoo waxa weye rasuulka ilaahay weeye kolley waxyaalo khawaariq alcaada ama mucjisa way noo muuqan doontaaye haddana asbaabtii oo lalaba yimaado iyadoon la sugin khalqalcaada iyo taasoo kale ina tawakulkiina waxma yeelayso waana dee dariiqii rasuulka ilaahay dadka uga jidaynayay ee bal wuxuu uhi biyo doona bal waa labadooda ayaa doonaya kolley dee ciidan intaa leeg marka ay labadaa keliya bal biyo u doonayaan hadday tahay bal meel biyo sahan tagoo meel biyalo un inoo soo hela si loogu guuro waaba si hadday tahay waxay iyagu soo heleen wax kolle ciidan kuma filaanaya maahe biyadoona buu hi waan arki doonaa calaamada weyn ama mucjisada muuqatee fandalaqaa way tegeen fatalaqayaa waxay la kulmeen imra'atan haweeney bay la kulmeen baynamaa zaadatayni laba qarbadoo waaweyn dhexdood kuba sugan aw sadeexatayni waa shakuna laakiin waa isla macne mazaadatayni waa taniyatu mazaada masaadna waxay lehin waa qarbadka weyn oo weliba dee si uu u weynaado haraggii hore mid kale lagu beeriyey taas baa masaado lagu magacaabo saddexana iyadaaba laydhaa calaa baciiri neef markaa raaxilo korkeeda ama awr korkiina way kuba sugnayd laha iyadaa usugnaaday keligeed bay socotaa waa laga yaabaa dee waqtigeeda kolley waana cahdigii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kol haddii aayaddii tayamunku soo degtayna bal sanadii lixaad bay soo degtay aan idhaayo ama waqti ka dambeysay waqtiyo ee dhulkuba kolley amnigu intiisii badnayd uu wada gaadhay walow weli dee aanay carab in badanoo ka midi aanay islaaminba waa suurtagal bilihii markaa waxa weeyaan waqtiyo la isdhexmari karayay inay hayde bal haweenadu keligeed bay socotay way reerkoodii bay u soo dhaamisay ha raaxiladan way fuushan tahay waxa u raran labadaa qarbadee waaweyn baa u raran saa muslim kuma sugnayd waa lugahay dee korkeeday kuma fadhidaayoo lugiina way ka laalaadisay raaxiladiina way fuushan tahay ee way socotaa markaas waana u rarantoodii waa taa soo dhaansatay fa qaala lah waxay ku yidhaaheen aynalma u biyuwa halkee halkee laga helayaa biya halkee laga helayaa ay kuma sugan yihin qaalat waxay tidhi cahdi macnaha waa aniga ogaanshahay iyo dee waqtigii igu dambeysay bilmaa-i biyo amsi shalay weeye haadihi saacata mila haadihi saaca waqtigan kol waa maalin markaasay leedahay waa inta ceelkii halkay tagtay ay ka soo dhaamisay weli reerkeedna way ku socotaaye biyaha waxay igu dambeeyey halkaan biyaha ka soo dhaamiyey shalay too waqtigan oo kale intaasna way soo socotay macnaa biyo ka dhowi ma jiraan waa biyo aad bay u durugsan yihin taas bay leedahay oo aniga biyo waxay igu dambeeyey waa ceelkii bay ujeedaa ay kaba soo dhaamisay waa shalay waqtigan oo kale marka meel ay tegi karaan maaha waa meel dheer wanafaruna annaga ragga iyagina waa waxaan dee iyada waday waqtiga keligeed ee keligeed usoo dhaamisay raggii meebaa meeshii taalla tay leedahay nafarka yagii waa raggoodii iyo taasi khuluufan kaanuu khuluufan kuwa maqan bay ahayn reerkii bay kaba maqnaayn oo dad maqan bay ahayn khuluufan waa sida ii taalla ruwaadda bukhaari bay barhkood taasi dhacday wanafaruna khuluufuna barhkood baa dabdigu yahay haddii nafaruna khuluufun aad bay laqooda u fiicanta waa mubtadiya khabaro dee nafarka yagii waa ragga yagii khuluufun ay quyamun can de waxa weya can alahl ama gurigii iyo reerihii way ka maqnaayeenoo dee wax kaley kuma maqnaayeen saa daraaddeed baan anigu aan dee usoo dhaamiyeyba haddii khuluufan laydhaana bal aan iskaga dhaafno sida xaafid ibnu xajar halkan leeya waa khuluufan waa xaalo sadad masad alkhabaro aan kaanaan iskaba qadaranaynaa wanafaruna kaanuu khuluufan weeye kuwa maqan bay ahaayeenbo saasaan usoo dhaamiyey qaal allah waxay ku yidhaaheen indaliqi idan kol haddii biyu intaa ay jiraan inawaday adigu nakeen qaalat waxay tihi ayno xaggee i kaxaynaysaan ilaa xaggee qaaluu waxay idhaaheen qaala ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay xaggii qaalat waxay tihi haweenaydii alladii yuqaalu lahu saabiu marka dadku ay yidhahaan asaabi baa ninkan ii wadaan ay leyduu raac saabina bal iyadoo hamsada iyo malaa iyadoo hamsada la takhfiifjiya labadaba way timee kollay lafdigana sheekhaaba fasiri doonee haddaan idhaahno imaka sabaa oo kale yasbau macna waa kharaja min diin ilah haddii lafdigaasi noo fasir waa kii diintiisa ka tegay wey makanay dee waana waxay odhan jireen oo ay odhan jireen dee quraysh oo kale iyo ama carab markii dambena ay wada gaadhsiiyeenoo ah ama ay gaadhsiiyeenoo rasuulka ilaahay bay ka dhigi jireen dee diintooda marna kumuu jirinbe si waxna intii diintii ka tegay oo kale taas bay haddaba makaa saabia lagu odhanayay ay lagu magacaabayeyba qaala waxay dhahen waladii tacniina kan ujeedo eg haa may odhan mayana may odhan ee waa kan ujeeday yidhaaheen kollay tan cibaaraday kaba cabireen san aimadan xadiidka sharxay yidhaahaan dee meeshii waxaa ku sugnayd adab fiicanoo hadday ku yidhaahaan laa dee cidda loo wado may garateen inay iyadu tanay haysatayoo marka lagu yidhaha asaabi way garanayeen markaas oo may garateen hadday yidhaahaan nacamna hadalkeediibay iyagii u sugayaanoo dee taqriir bay noqon layd waxay iyadu tihi si waxay iyaguna leeyihiin oo kale wixii way ka dhex baxeenoo waa kan ujeedo yidhaaheen ka aada ujeedo weeye taas bay yidhaaheenoo labadii xale markaa iyadna garatay dee iyaguna inay rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaam aleh kuwa lahaayo kuwa xaggooda kaba yidhiinoo asaabi may noqon markaasaa way soo kaxeeyeen fa jaa biha markaa fadli qisaco bay yidhaaheen dee raaxiladeedii bay iyadoo iska fuushan tahay fa jaa way la yimaadeen biha iyadii bay ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxadataahu lxadiida xadiidkii bay ugu warrameen qaala wuxu uhi fastansaruuha haweenaydii bay ka dejiyeen oay ka dalbeen inay ka dhaadhacdo can baciiriha baciirkeedii ay dee u rarnaayeen dee ay biyahana ay uguba rarnaayeen bay amreen inay ka dhaadhacdo waxay ka dalbeen sintiyatada waa tii dalabkaayda waxay ka dalbeen inay ka daadegto wadaca nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa dalbay biinaan weelkeenuu yihi fa faraqa waa shubayoo fiihi weelkii la keenay min afwaahi lmasaadatayn labadan masaado afafkoodiibuu in biyihii wax yaroo kaba mida ayuu kaba shubay aw isadeexatayni shakiunbaa inoo socday waa isla macno macno waa maxay weel baa la keenay rasuulkii afkan weyneeda weeyaan maha naasaska afkii weynaabaa la furay in biyihii ka mida ayaa weelkii laguba shubay sidan baa imika halkan inooguba sugan bayhaqi oo kale iyo xadiidka wariyey iyaguna ayaa waxaa kuba sugnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh fatamadmada fi lmaai waacaadahu fii afwaahi lmasaadatayn waana sida dee imika ay kuba sugan tahay waxaan loo furayo waxaan dib loogu xidhay xikmadda meesha kuba jirta oo rasuulka ilaahi intuu biyihii weelkii ku luqluqday ayuu dib ugu shubay labadii masaado afkoodii baa lagu shubo waa la xidhay markii la xidhay afkii uu xidhay waabatan waa awkaa waa xidhay afwaahumaa waa laakiin waa markii intii biyihii rasuulka ilaahay ku tufay de waa halkan barakada iyo arrintan ay kaba imanaysee lagu celiyey ayaa afkoodii la xidhayoo wa adlaqa wuxuu furay alcazaaliya afku waa de afkan weynee taas weeye sibraarada iyo qarbadada cazaaliduna waa naasaskan yare ee kolkol lagaba furi karo kaasba weeye biyihii afkii weynaa wuu xidhan yahe laakiin cazaalidii oo ah naasaskan yaryar ayaa la furay oo biyihii sidee loogaba shubo weelkii looguba shubo wanuudiya waa la dhawaaqay finaasi dadkii oo waxaa loo dhawaaqay oo lagu yidhi isqow waraabsada dee dawaabtoodiiyo waxyaalahaas hamsada haddaan hamsatu wasri kaba dhigno haddii hamsatu qadci laga dhigona asqu unbay noqon oo dee hamsadaas unbay hamsatu qadci noqon qaaftaa laakiin damisnaaysa halka isqow imaka tan kale aan kuba dabdinayno waa isla macno uun meeshii oo macnaa waa waraabiya oo wixii dee u baahan waraabee a wadataan ka waraabiya wastaqow dhaansadana oo dee wixii idinkuna weelalkiini iyo waxaas waataa waa la haraadana biyaha loo baahnaaye waana ciidan dhan kaba dhaansada fasaqaa waa waraabiyey mashaa ciddii doontay iyaga kaba mid ahay dee wixii uu waraabinayey wastaqaa waa dhaansaday mashaa kii doonaana meeshiibuu kaba dhaansaday wa kaana aakhira daaka arrinkaaga wixii ugu dambeeyeyna waxaa ahaa iyadna way taagantao way eegaysaa arrintan biyaheedii wax lagu samaynayo biyihina isma dhimayaan dee ciidanka intaa leegna waa kan ka cabeeya wax kaba dhaansanaya waxna ka waraabinaya haddaba arrinkaana waxa ugu dambeeyey an acdaa inuu siiyey rasuulkii ilaahay alladii kii asaabathu ljanaabatu janaabadu ay asiibtay inaaan min baain biyo weel biyo ah oo qaala wuxuu yihi idhab tagoo fa afriqu calayka isku shub taas buu yidhi bal markaa bal waxawy taasaa uguba dambaysay xagga uu dambaysiinta oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tan uguba dambaysiiyey waxaabay dee aimadu uba daliishadeen in marka la eego ruuxan aadamiga iyo xayawaanka cabitaankoodu dee uu kaba horeynayo maslaxadii dahaarada oo haddii meeshii haraad jiro ibnu aadamkii u baahan yaho ama xayawaankii u baahan yahay dee wixii haraadanaabaa la siinoo dee markaa tayamumkiiba haddii wax kale la waayana waa la tayamumaya bal markaa waayo rasuulka ilaahay eg dadkii kii waraabinaya iyo kii dhaansanayay ayuu horreysiiyo ugu dambayn markaa markii dadkaasi ay fuleen ayuu kii isagu u baahnaa biyo uu ku maydho ayuu siiyeyoo dee maslaxadii shurbiga ayaa ka horeynaysa maslaxadii dahaarada kaba horeynaysa xurmadan dee waxa weeyaan wax nafleyda ah xurmadooda daraaddeed arrinkan kale halkan noogu sugan waa masaladan sheegaye ruuxa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi markii hore calayka saciid waxa weeye fa inahu yakfiik saciidkaas iskaga tayamum isagaa kugu filan dee ninkuna kolley sidii buu yeelay oo uu tayamumay salaadiina tukay waana taa aan idhi in ruuxu sanadaba ha qaadato hadduu janaabo ay meeshu ahayd inay iyada weyse lagu soo celinayaa meeshii ma jirto oo weysadu markaasi ay joogtaa janaaba ay jirtay ama xayd jire ama nifaaso loo tayamumay oo isagii loo tayamumay marka dambe salaadii laguma soo celinayo wixiisaa laguma tukaday laakiin marka dambe biyo la helo ruuxu waa inuu maydho waa kan rasuulka ilaahay biyihii buu siiyey oo wuxuu ku yidhi fa afriqu calayka weeye tayamumkii muu noqon wax meesha ka saara maydhigya laakiin wuxuu u wada baneeyey dee uu u fasaxay weysadiiyo taasoo guud ahaanna waa taasoo bal xadiidka kale abudar ee qayb aan markaa laftigiisa marka hore soo noqnaya saciidu dayb ay kuma sugnayd ayaa ahaa xataa ayaanu toban sanoodba biyo helina isagaa wadu iyo ama dahuurkii muslimkaa laakiin marka uu helo ilaahay ha ka cabsado jirkiisa ha mariyo taas bay ahayd xadiidkana waa tatani aynooguba timi oo markaas ayn kol haddii uu tayamumay imanka wixii dambe mooyaane wixii hore dib loogama maydhanayo meeshii mataale waa la maydhanayaa laakiin wixii cibaado ee taa lagula yimi iyada way dhammaadeenoo wej saxiixa ayay ku wada yimi ayay ku dhaceen wey haddaba wahiya haweenaydu qaa'imatun way taagnayd intaas tandur way eegaysay ilaa maa yufcalu waxaa lagu samaynaya bimaaiha biyaheedii raawigii xadiidka wuxuu uhi waymullaahi ama waymullaahi kolley waa laftii asalkiisa waxay idhahaan aymun kolley meesha iyo aymaanna waa kusoo celcelin doona dee iyadoo intaa ka horeysa laguma dhaaranayana ama rasuulka ilah ama taas laguma dhaaranayana waabay jirtaa aymun bua laftigaabay idhaheen markii dambe nuuntii takfiif baa loo gooye waa laftii dhaar loolaba yimaado uun oo imanka dhaar baa loolaba yimaada wallahi baabay kaba dhignaanaysa lakiin dee isaga wallahi maahay waa aymullaahi qasami iyo taas baaban odhanaynaay xagga hamsadiisuna walow la fadxinayo waxay leeyihin waa hamsatu qadciga una wax mala isaga un dee mooye waxyaalaha kale lama wadaagsanaysa kuma yimaadaane haddaba ilaah baan ku dhaartee laqad uqlica waa laga fuqay oo laga fulay canhaa waa masaadadeedii iyo biyihii dee haweeneydan wainahu walxaal inahu la yukhayalu la moodsiinayo ilayna annaga annahaa waa weelkii magaranaysaa dee biyaha lagu shubayo inay iyagii lagama dhaansanayo iyagu way furan yihinoo biyihii baa kaba socda weelkan kale la dhigay baa laga dhaansanaya waxna laga waraabinaya haddaba waa weelkii caynkaas ahaa ayay dadkii ka wada fureen iyadoo annaga nala moodsinayoon u malaynayno annaha iyadoo ashaddu mil-atan xagga buuxitaanka inay ugaba badan tahay minhaa waa inahan ama xiina ibtidaa fiiha markii uu bilaabay markii rasuulka ilaah intuu biya halkan kuba shubay oo kuba furay uu bal waxa weeyaan yidhi ka dhaansada kana caba oo kale markaa inay iminkaba ka sii badan tahay oo biyo ay kaba sii badan yihiin baaban u malaynayna iyadna biyaheedu waa u dhan yihiin marka waay fa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ijmacuu laha dee kollay muddaa inay waqtiga laga yaabaa way dib dhacday oo waqtigii ay gurigeedii ku gaadhayd waa tan la soo duway halkan la keenay muddana ay joogtay intaa lagaba fulayo kollay habsan waa jira biyaheedii waxba kamay dhinmin eh markaasuu yihi ijmacuu laha waxu soo ururiya kol haddii aanay biyaheedii wax ka dhimino tani waa takriima iyo maamuus baabkeed iyo hadiyay noqonaysaaye ciwad biyaheedii oo laga iibsanayo maaha waayo biyaheedii ismay dhimin bal waxaan waa wixii ilaahay ziyaadiye ilaahay keenay subxaanahu watacaala fa jamacuu laha way u soo arooriyeen min bayni cajwatin wa daqiiqatin wa sawiiqa macnaa waa wixii la helayay mid timirtaa cajwada la ydhaha uba keena mid daqiiq iyo buuda dee uu daqiiq uu haystayba u keena wax kaba mida midni bale waxaywaan bajadii ama saloolkaa la tumay taa sawiiqadii bal wax kaba mida uba keena adigu waxbaa loo soo ururiyo maro loogu soo guray xataa jamacuu lahaa dacaam ilaahay cunto dhan ay u soo ururiyeen fajcaluuha waa dacaamkii iyo wixii loo soo ururiyey baa waxay yeeleen fii thawbin mara ayay kuba rideen waxamaluuha way qaadeenna waxay saareen calaa baciiriha baciirkeedii ay fuushanayd ee labadii masaado sideedii isaga buuxdana waa loo saaro waa loo raray raashinkanna horteedii baa loo dhigay oo iyadna waa looguba raray wawadacuu thawba bayna yadayha thawbkii ay ku jirtay dacaamkaasina horteedii ayaa la dhigay waa halkii ay fadhiisanaysay raaxiladiina way fuulaysaa ama baciirkii qaala laha markaa rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi tacallamiina laamtu way shidan tahay kolley tacalamna waa kaa u yimaadaye dee ficlu amar ayuuba yimaadaye macnaa ogow weeye maa rasinaa bal ogow haweeneydii buu la hadlaya maa rasinaa maanaa nuqsaamin min maaiki shay-an biyahaagii waxba kamaanaa dhimin oo markaa macnuhu uu yahayba biyahan badnaa ee la cabay oo wixii ilaahay ziyaadiye uu keenay khaariqaha iyada biyaheedii halkii bay uguba jiraan oo biyihii ismay bedelin arrinkan waxa weeyaan bal waa wixii ilaahay ziyaadiyona iyada biyaheedii wax ka dhidmay maba jirto walaakin allah waa kaa markaa waxaa la cabay waa ziyaadadii iyo wixii xagga ilaahay kaba yimi iyada biyaheedii halkii unbay uguba jireen walaakin allaha ilaahay baa huwa aladii asqaanana waraabiyey faatat ahlaha reerkoodii ayay timi iyadii haweeneydii dee waa biyaha ay habeenna ka dhaxday dee bal waxa weeyaan way soo socotay waxaa laga yaaba dee markay sii socotay ina kolley habeen kale ay dhaxday de kol hadday markay maanta oo kale dhaaminsay habeenkii oo dhanna soo gudaysay maalintii dambena saxaabadu ay la kulantay markii horena waa intaa laga guul oman iyo guul cokantii un mooyaan taas bay bar markaa meeshii jiray waa muddo waktigii ay laakiin iman jirtay kaba raagtay markaasaa waxay yidhaaheen faatat halaa waqad ixtabasat canhum iyagoo kadib dhacday qaale waxay yidhahen ma xabasaki ya fulanatu heblaay maxaa ku reebay ku raajiyey weeyaan oo ku xabaasay qaalat waxay tihi alcajab wax lala yaabo wax lala yaabo ayaa i xabaasay laqiya nin waxa ila kulmay rajulaani laba nin fadahabaa bi waxay iila kaceen ilaa hada aladii yuqaalu lahu saabiu kan saabi laba idhaaho ayay xaggiisii iila kaceen fafacala kada wakada wixii bay uga warrantay qisadii dhacday saa iyo sidaasuu sameeyey markaa weyneed maxay tihi fa wallaahi baan ku dhaartee inahu la asxaru naasi waa adigu laakiin hadal bay raacintoota waa dadka ugu sixriba ka ugu saaxirsan min bayni hadi wahadi samadii iyo dhulkay sheegaysaa wa qaalat way ishaartay weeye biasbacayha labadeedii farada alusa wsabaaba fardhexada iyo tan murdisada ayay farafacatuma ila samaa samadii bay sare ugu qaaday dhulkana way kusoo foordhiso tacni samaa walarda ujeedadu intaa dhulka iyo cirka u dhaxaysa cidda ku sugan oo dhan isaga ugu saaxirsan waa taa aw inahu la rasuululahi xaqan haddii aan intaasi jirina waa sida la sheegayo waa rasuul ilaahay soo diroo dhab ah taasay tidhi fakaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahayn bacda dalika intaa dabadeed yuqiiruuna kuwa weerara oo gala calaa man xawlahaa dadka iyaga hareeraheeda waa reerkoodii de waa sirmi bay ahayn waa abyaad iyo guryo reer meel deganaayo intaasoo qoys kaba koobnaa reero kalena dhinacyadoodai degan yihiin waana wada mushrikiin haddaba muslimiintu markay saraayuhoynkaasi soo baxaan waxaa calaa man xawlaha waa cidda hareeraheeda min almushrikiina gaaladaa walaa yusiibuuna walaa yusiibuuna may asiibahaynoo asirma sirmigu waa waa aqalada adigu waa reeraha meel wada degan weeye waa albiyut lmujtamaca fii makaan waaxid oo reerka alladii hiya minhu ay iyadu ka mid tahay waa la badbaadin jiray waa haweenaydii baa la odhan jirayoo reerkii hareerahay kaba marayeen waa imaka iyadiiba waa mushrikad qoomkani waa mushrikiine de waa arkan suxbadaa kooban ee iyagii kolay muslimiintii dhex timi iyo dee suxbadaa kooban ayaaba iyadii lagu dhowro oo laguma ilaaliya waa suxbo yar oo la dhowrayo oo la xafiday weeye markaasaa faqaalat waxay tihi yowman maalin liqowmiha waana istilaaf weeye iyagii oo baltan laguma soo dhowaynayo tolkeed bay maalin ku tidhi maa araa ana haaulaai alqowma yadacuunakum cabdan maa isma wasuul baan kaba dhigayna waa bimacna aladii aladii waa ka ara anigu aan qabaa weeye actaqid in ogahay ana haaulaai kuwan alqowma qowmka muslimiinta ay sheegaysaa yadacuunakum way idinka tegayaan cabdan oo waxaan anigu ogahay maanta waxa weeyaan ictiqaadinaya maaha si kale idinkama cabsanayaan idinkama kaafil ah oo idinka kama qarsoonidine ogaan bay idinka tegayaan oo waxay idinka tegayaan camdan bay idinkama tegayaan oo waana arrintaa iyo dee taa hore iyagoo dhowraya fahal lakum fi lislaami fahal lakum raqbatun fi lislaam war islaamnimo ma doonaysaanoo fa adaacuhaa way adeeceen oo fadakhaluu fi lislaami islaamnimadkii ayay galeen kolley waa xadiid weyn oo dee mucjizadaa weyne ay noogaba sugan tahay umuuraha kala duwan ee xagga salaada iyo wixii kuba tacalluqsanaa tayamum yo ay nooguba sugayiin waana taan sooba laqbaynay qalaabu mar kalena amba waa soo celin doonaa laakiin intan aan tayamum ku jirnay in yar buu kasoo qaadi doonaa marka dambana isagoo dheer waa calaamatu nubuwa iyada taasi ayuu dib ugu soo celin doonaa laakiin tayamumka intaan ku jirno ama casharkan ka dambeeya ayuu isagoo kooban ayuu qadar ka soo celin doonaa wixii dee maxalushaahidkiina waa taan soo sheegnay qaala abuu cabdillaahi wuxuu yihi sabaa kharaja min diinin ilaa hayri sheekhu laftigii fasiraya sabaa markaan idhaahno aynan sabaa kaba dhigin sabaa haddii la idhaaho oo hamsada la tashiiliyo waxay noqonaysaa bicanaa maala weeye sabaa yasbu asbu ilayhina si suuratu yuusuf oo kale waanu iilan xaggooda markaa sabaa bal kolkol lafdigan macnahana waabay dee kuba yimaada iyadoo sabaa hamsadee la takfiifiyo laakiin markay noqoto sabaa oo kale macnaa waa kan inoo fasiro wuxuu uhi kharaja min diinin ilaa hayri abuu cabdillahina waa bukhaarigii kitaabka lahaa weeye diin buu kaba baxayo did kaleo dee waa arrintaa ay iyaguna ay odhan jireen markaasoo waxa weeyaan saxaabada iyo dadka rasuulka ilaahay raacayna dee asubaa ay kaba cabiri jireen xataa waaba taasoo dee sasiirada inooguba sugan waxa weeye habeenkii ay asxaabtii dee waxa weeyaan rasuulka ilahay me dadkii madiina ay laba kulmayeen caqabo la joogay oo kale markii beecadu ay dhacaysay shaydaan dhawaaqay oo kale ama zabulcaqaba uu dhawaaqay hadaladii lainoo soo qori maxaa kamida idna subaa ijtamacuu halkan bay nimankii saas ahaa meeshanay ku urursan yihiin oo ugu maqashiiyey dadkii midajooga o dhan waa tii la kale tegay markaas dee beecadna way dhammaatoo kale marka waa laftidaa ay muslimiinta kuma idlaaqayeen qaala abulcaaliyati abulcaaliya wuxuu idhi asaabi'iina fii nuskatina saabi'uuna waa tan qur-aanka kuba sugan iyada saabiciintaasi waa firqatu min ahlilkitaab yaqra'uuna zabuura oo saabiciin iyo saamire iyo waa tan haddaba saabiciintu waa firqo ahlu kitaabkii kaba mida oo zabuur iyagu aqrihi jiray kuwaa saabiciinta ee qur-aanka dikrigooda uu kuba yimi taasba wey intan waa tafsiir iyada hadiyo goorna sheekha way tani kaba dhacdaayo marka uu lafdi xadiidka kuba yimi oo waafaqsan lafdi qur-aani uu yimaado iyadoon munaasabo kala jirin ayuu tafsiir ahaan iyo faa'iidada si uu kordhiyo lafdigii qur-aankaaya ama kan ku dhowaa ama isku mid ahaayeen buu soo dhigtaa waana kitaabka wax aada uguba soo noqnoqda oo hadiyo goor waa haddii lafdi xadiidkii kuba yimi oo lafdi qur-aana ay iswaafaqsayn ama iskuba dhowyin tafsiir ahaan buu uba soo dhigtaa iyo dee faa'iido bal isagoo bal maalan taa faa'iideynaya kolleyna weli axaadiisii way noo socon doontaa allah subxana wa tacaala calaa aclam